bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala almualif raximah اllahu tacaala wطaacatu liuli اlamri fima kana cinda allahi caza wajala mardiya waijtinaabi ma kana cinda allahi musqita waaacatu daacada liuli l amri dadka madaxda la adeeco oo talada u saaxiibka ah fii maakii dhexdiis ayuu ahaaday kaana ahaaday huwa maaguba cinda allahi ilaahi agtiisa mardiyan mid raalli laga yahay ayb waijtinaabi maa wa fi ijtinaabi maa kii ka dheeraanshihiisa ayuu ahaaday kaana ahaaday cinda allaahi ilaahi agtiisa musqitan mid ka caraysiiyo wa tarku lkhuruuji ku bixitaan lagu baxo oo laga tago wa cinda tacadiihim markay xadgudbaan agtiisa wa jawrihim wa cinda jawrihim jawrkooda agtiisa kolkay jawr falaan waatawbatu u noqosho ilallahi casa wajal hal intii kaa loo noqdo kaymaa yacdifa si uu u soo leexiyo bihim iyaga calaa raciyatihim uu ugu soo leexiyo oo uu yacnii inay u naxariistaan markaas faqradan wuxuu uga hadlaa daacatu wulaati alumuur dadka amarka ama madaxtinimada u saaxiibkaa la adeeco daacadaasi marka waxay ku xiran tahay wixii macruuf ah inama daacatu bilmacruuf ayuu nebigu sal l salam yidhi daacadu waxay ahaatay wixii macruuf ah ayb adeecitaankoodana de asalkiisu qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum alla adeeca rasuulka adeeca iyada marka waa mulaq daacatullahi daacatu rasuul wa uli lmri minkum dadka amarka u saaxiibka oo idinka idinka midoo idin taliyana iyaguna maqla waa hadday markaa ku toosan yihiin daacada alla subxaana wa tacaala oo iyada marka waxaan u jeedaa shaygaas ay amraayaan hadduu yahay shay dhaaco ah ama shay macruuf oo maslaxa ku jirto oo mubaax ah in lagu adeeco oo aan la khilaafin hadday ayagu marka waxay amraayaan ay alla ku khilaafsan yihiinna inaan lagu adeecin shaygaas wadaacatu ka dambayn liulil amri laga dambeeya dadka amarka u saaxiibka ah fii maa kii dhexdiisa u ahaaday kaana cinda allaahi ilaahay agtiisa mardiyan yacnii wax laga raalliyahay ah waijtinaabi maa kii ka dheeraanshihiisu ahaaday dhexdiisa kaana musqitan mid caragelinaya ah wax carageliye ah cinda allahi ilaahi agtiisa ayb ayb wixii ilaahay agtiisa rido gelinaayo oo shay laga raaliyahay ah in markaa lagu adeeco lagana dheeraado wix alla caragelinayo wa tarku lkhuruuji bixitaan ka tegistiisa in laga tago cinda tacadiihim marka ay tacadi sameeyaan agteeda wa jawrihim wa cinda jawrihim oo khuruujkaas asagnad inaan madaxtinimada lagu qabsanin oon lagu bixin xadiidka cibaadata bni saamid wuxuu ahaa wa anlaa nunaasica alamra ahlahu ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allaahi burhaan nebi waxaan kula mubaayacoonnay inaanan kula doodin arrinka dadka u saaxiibka ee madaxda ah inaan madaxtinimada aanan ku qabsanin ayb ilaa an tarow kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad ku aragtaan maahane oo ilaahay agtiisa marka aad uga haysataan xujo cad ayb gaalnimo marka aan ta'wiil aqbalaynin ayb marka marka waxaa weyaan de daaca ma jirta markaas hadduu gaaloobo gaalnimo cad uu la yimaado dhaaca ma jirto waana siidmayaaba sidiisadadka ahlulxalli walcaqdigaana marka waxaa laga rabaa inay ninkaas bedelkiisa ummadda ay usoo u keenaan khuruujkaasna mafaasidiisa aad u badan oo diinna laguma hagaajiyo adduunyana kuma fiicnaato ibnu taymiya minhaaju sunnaha sida uu sheegay juska afaraad amase juska shanaad oo wuxuu yidhaahdaa taariikhda lama arkin qolo xoog qolo xugun uga qaado oo wax ka fiican la timaado oo wixii kuwii hore ka fiican keenaan lama arkin uu taariikhda bal waxa uu yidhi dadkii wan wanaagsanaa ee khuruujka sameeyey ee ayagoo markaas isdhahaya maslaxa ku jirta iyo ijtihaadkoodii inta dadaaleen ijtihaad la yimaadeen ijtihaadkooda uu gaarsiiyey inay khuruuj sameeyaan iyagii wuxuu yidhi waxba ma keenin eegana markii dambena waxay ka shallaayeen unbuu noqday falaa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan adduunyana ma reebin oo ma baaqi yeelin diinna ma aynan oogin yani dadkii wan wanaagsanaa waa jireen dad fiicfiicanoo salafka ka mida oo ayagu u arkay inay khuruujkaasi wax ku bedeli karaan oo ay wax fiican ku keeni karaan laakiin maynan ku keenin ayb fawdo iyo dhibaato unbuu iska sii ahaaday ayb khuruujkaas marka waxyaabaha marka zamankan inta ugu badanba keeno waxaa ugu badan qofkiioo taladii inta xoog ku qabsado ummadda iska haysto ummad la xukumaayo oo aan taladeeda iyada lagala tashanayninna waa dhib oo sharcigu ma qabo nin intuu talada muslimiinta kor uga soo dhaco xoog inuu ku qabsadaa ma bannaana oo taladu waxay tahay in dadka ahlulxalli walcaqdiga ninka qofka ay doortaan ama khaliif ama imaam ka horreeyey inuu doorto uu yidhahdo nin haddaan dhinto ninkaanaa madax idiin ah labadaas weji laba wejioo la yaqaano wejka saddexaad waxaa weeyaan taqliib qofku inuu taqallub taqallubaan ujeeda qofku inuu xukunka ku soo boodo oo uu dadka inta laayo isaga kursiga ku fariisto kaas marka haddii sidaas oo ugu yimaado xaaraanuu ku yimid laakiin waa la adeeca intii dadku ay haddana dagaal un ku jiri lahay waxaa uga khayr badan kuwadaas inay intay iska adeecaan waxay macruufa ku adeecaan ayb marka taqallubku isaguna waa hab lagu yimaado laakiin xaaraan gacanta markuu wax walba ku dhigo ou talada gacanta ku qabto markaa in laa yeelo inta ay muslimiintu kala qoqoban yihiinna oo kooxa kooxo ay yihiinna qofka mu'minkaa koox inuu bayco siiyo ma bannaano cabdullaahi bin cumar radiallaahu canhu radiallaahu canhumaa markii ay dagaalku uu ka socday ciraaq iyo xijaaz iyo shaam midna bayco ma siinin dadkii dagaalamahayo cabdilmelik ibnu marwaan markay taladoo dhan gacantiisa soo gashay ayaa isaga iyo wiilashiisiiba ay bayco la galeen marka marka talada haddii hal nin gacanta ay u soo gasho muslina waa la adeeci karaa laakiin dadkiioo kala qoqoban oo laga yaabo magaaladiiba inay saddex amiir ay leedahay oo saddex ciidan ay magaaladii ku wada jiraan oo kale mid in la adeeco ku kalena laga hor yimaado wax maslaxa kuma sugna furqadii iyo tafaruq inbaa sii xoogeysanayo ma ahani ayb taladana in la boobo qalab waa xaaraan marka in tala xoog lagu qabsadaa sharci ma waafaqsana ayb cumar radiallaahu canhu wuxuu maqlay isagoo xajka joogo nin laba qofoo dhahayo wallahi hadduu cumar dhinto aniga hebelaan la mugaayacoona markaasuu wuxuu yidhi waxay kan lala mugaayacooday iyo midkan la mugaayacoodayba waxay ku habboon yihiin in la dilo yidhi maxaa yeele talada ummadda labadooda inay ka tashtaan xaq uma laha ummadda dhan inay ka tashato ayb waxyaabaha marka zamankan khuruujka sabababa waxaa ka mida in fawdada keeno qofkii isaga laftirkiisa uun xukunka iska haysto xoogna ku qabsanaayo dadkii aan tala gelinaynin xoog dadkii taladoodii ku haysto waxay keenayda dadku inay dhibaato ayaguna ay sameeyaan ayb ma wanaagsana marka taa laftirkeeda hadday jirto laakiin taasi adiga makuu ruqsaynayso inaa adigana ku baxdo ayb ood la dagaalanto khuruujku marka ibnu xajar wuxuu leeyahay markii dambe ijmaaca ku guntanmo inuu xaaraan yahay tahdiibu tahdiibka ayuu sidaa ku leeyahay fii tarjamati alxasan ibni saalix ibni xay ninkaa tarjamadiisuu ku sheegay oo wuxuu yidhi khuruujku a'immadii salafka qaar ka mida ayuu madhab u ahaa markii dambena markii la arkay mafaasidiisa ayaa waxaa lagu ijmaacay buu yidhi xaaraantinimadiisa jabhadayn marka lama ogolo wa tarku lkhuruuji ku bixitaan ka tegistiisa cinda tacadiihim markay xadgudbaan agteeda wa jawrihim iyo markay jawr falaan ee markay saalixiin yihiin oo aynan xadgudbin oo cadaalad ay ku dhaqmaayaan iyadoo ninka ku baxaayo waaba nin isagaab gar daranba kaas ee kan jawrka iyo tacadiga waxaa si gaara loogu sheegaa waxay tahay qofku markuu jawr sameeyo imaamka ama uu tacadi sameeyo ayay timaadaa in lagu baxo lala dagaalo marka taas xataa hadday dhacdo hala dagaalamina waayo ee macnaheedu maahan haddii uu toosan yahay in lala dagaalamayo maahan hadduu toosan yahay de wax lagula dagaalamo maba jirin markii joorka uu samaynayo qalbanaay ayaynanba bannaanayn xataa in lagu baxo ee markuu toosan yahay min baabi owlaa soo maaha ayb watowbatu towbo ilallaahi alla xaggiisa loo soo laabto casa wajalla kaymaa yactifa si uu alla markaa yacni oo u soo laabo bihim iyaga oo ulasoo u soo laabo calaa raciyatihim shacabkooda iyo raciyadooda oo ugu soo laabo laabidan hadda waxay tahay inuu naxariis qalbigooda markaa imaamka naxariis alla inuu imaamka qalbigiisa naxariis geliyo oo raciyadii markaa ilaahay u toobad keeneen inuu u soo celiyo oo naxariistiisii iyo wanaaggiisii markaa ay arkaan watowbati ilallaahina marka wuxuu dareensiinaa jawru l a'imma dadka a'immadee madaxda ah jawrkoodu wuxuu ka dhashaa ama uu ka yimaadaa dadka dunuub ay geysanayaan hadday dadku toosan yihiin xidmada waxay leedahay kamaa takuunuuna yuwallaa calaykum sida aad tihiin ayaa madax laydinkaga dhigaa dad toosantihiinna waa toosnaan dad wanaagsana madaxda idinkaga dhigaya haddaad idinkiiba towbadii aad ka qalloocdaan waxaa la idinkaga dhigayaa madax dad ayaguna qaab daran xadiis dabaraani uu wariyeyna wuxuu ahaa xadiis dabaraani uu wariyey baa wuxuu ahaa dadku haddii ay macaasida qaar ay sameeyaan macaasida qaar markay sameeyaan waxaa lagu ciqaabaa madax aan sharciga ilaahay ku xukumaynin oo jaa'iriina in lagu ciqaabayo tilmaamay hadday madaxdu xukunka ka tagaanna dadkii marka in laysku diraa cuquubada ay noqon xukunkii sharciga hadday ka tagaan in ayagii laysku diro oo dagaal sokeeyo uu ugu sallado yaa ka dhalanaysa iyadana marka walidaalika maadaama amiirku hadduu xumaado uu amiir yacnii dulmi badan uu yahay dadku waa inay alla u soo laabtaan si amiir fiican ay u helaan ayb xasanulbasriga waxaa la yidhi nin dad baa intay xajaaj ku baxeen ayay basre meel bannaankeeda intay tageen ayay yidhaahdeen nakeena aan u tagno xasanulbasri oo aan weydiinno arrinkan aan samaynayno markaasay u yimaadeen waxay yidhaahdeen xajaajaan ka soo cararnay inaan la dagaalnaan rabnaa ninkan sidaana oo sidaana oo sidaana markaasuu xasanulbasri wuxuu yidhi ilaahay u towbad keena lianna allaha yaquulu xaal alla wuxuu leeyahay walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun xajaaj cadaab waa yidhi cadaab cadaab markuu kugu yimaadana ilaahay baa loo laabtaa cadaabku waa lagaa qaadaa markaas markaasuu wuxuu ku yidhi ina alxajaaja cadaabun ajaaj xajaaj waa cadaab xag alla idinkaga yimid ha ku qaabilinina buu yidhi cadaabka alle seef cadaabka alle seef waxba ugama qaadaysaane ha uga hor imaanina seefe towbo iyo tadaruc uga hor imaadu yidhi daad towbo iyo tadaruc la timaadaan waana idinka qaadaa cadaab bal fiiri marka fiqigiisa iyo waxfahamkiisa nimankii markay u bixi weysay waxay rabeen markay arkeen inaynan ku jawaabin siday iyagay rabeen uma jawaabin waxay yidhaahdeen maa turiiduuna maa tasnacuuna kalaama haada alcilji cilji waxaa la yidhaha gaalka cajamiga ninkan gaalka oo cajamiga ah warkiisa maxaa ku falaysaan iska dhaafa daqiiqada ka hor marka de muftiguu ahaa oo ayagay diin iyo waxbay su-aalayeen hadda waxyarka markuu dantooda u sheegi waayeyna waxay rabeen iyo hawadooda wuxuu isku bedelay gaal oo yani nin diintii ka baxay iyo markiiba isku bedelay allahu lmustacaan ayb dadkii waaweynaaye salafkana waa ka celin jireen dadka khuruujka oo cabdullah bin cumar iyo saciid ibn lmusayab iyo xasanulbasri iyo dadka akhyaartee marka iyagu way ka celin jireen mar walbo khuruujka iyo dadka madaxda lagu baxo iyo way ka celin jireen in allaalaga intay muslimiin marka xadiidka nebigana wuxuu leeyahay ha la dagaalamin wa in akhada maalaka wajalada dahraka hadduu maalkaaga qaato dhabarka hadduu kaa garaaco ha la dagaalin dhibka aad keenaysaa ka badanayan marka hore waxaa laga yaabaa dhibku inuu ku kooban yahay dad yar adhow laakiin caamuu noqona haddii labaam la waayo ayb xadiidka nebiga sal l slam saas ah xadiidkan dhahaayo man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid ibnulmundir wuxuu ka soo reebaa jawr l a'ima ninka maalka kaa qaadanaya hadduu yahay madax hala dagaalin maalkaygan difaaca waa dagaalamaa shahiidaan noqonaya markaas ma jirto lanna xadiidkaanu u keenay wain akhada maalaka wajalada dahraka intii suldaan wixii ka soo haro hadday maalkaaga kaa xoogayaan waa la dagaali kartaa laakiin suldaanka maya ayb walimsaaku can takfiiri ahli اlqiblati walbaraa'atu minhum fima axdaثuu maa lam yabtadicuu dalaalan ayb waxa uu yidhi wamin caqiidati ahli الsunnati waljamaca waxaa ka mida ama wamin usuuli ahli الsunna waxaa ka mida alimsaaku ka joogid laga afhaysto can takfiiri ahli اlqiblati dadka muslimiintaee qiblada u tukada gaalaysiintooda in laga joogsado yaa ka mida caqiidatu ahli sunna ayb qof aan shay mukafir ah ku dhicin in la gaalaysiiyo waa in laga jooga walimsaaku ka afhaysasho can takfiiri ahli lqiblati ahlu qiblada gaalaysiintooda in laga afhaysto o laga joogo yaa ka mid ah usuulu ahli sunna marka takfiir ahlilqibla marka lagu leeya de wax wax lagu gaalaysiinayo de waa qofku haddii uu gaalnimo ku dhaco shuruuddii ku tawafurto mawaanicdii laga waayo inaan la gaalaysiin karin ma laga wado ee waa qofaan gaalnimo ku dhicin oo muslima in la gaalaysiiyo haddii lagu shakiyo waxaan gaalnimo miya mase ma aha hadday khilaaf gasho asalkaa loo laabanaya alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan oo ninkaan muslim sooma ahayn haa wax cad amaa hadda lagu hayaa maya muslimnimadiisa baaqi ahays qaacidana waxay leedahay laga wariyo cumarna waa laga wariyaa iyadoo si kale u dhiganna waxaa laga wariyaa abu xamid alghazali alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquuba cafiska in lagu gafo ayaa ka khayr badan in cuquubada lagu gafo lanna takfiirintu waa cuquuba soo maaha qof marka gaalaa tahay lale la gaalaysiinayo cuquubo waayo marka inaad gaalaysiintiisa ku gafto iyo inaadan gaalaysiin la-aanta inaad ku gafto tee roonna adoon gaalaysiinaynin inaad geftaa roon ayb qofkan hala dilo wax dil mutow keensaday may ma keensanin shaki baa yimid yaa la dilin cafiska in lagu gefaa ka khayr badan in inta la dilan la dhaadho waa la gefay marka alkhaطأu fi اlcafwi khayrun min alkhaطأi fi اlcuquubati qaarkoodna waxay yidhaahdaan hal qof oo diinta laga saaro xaqdarro looga saaro yacni kun gaal oo diinta la soo geliyo qalad lagu soo geliyo yaa waxay ka khayr badan tahay oo ay ka roon tahay hal muslim oo qalad diinta looga saaro kun gaalo inaad ku gefto ayagoo gaalaha muslimnimo ka ictiqaadiso adoo gefsan iyo gefka aad nin muslima diinta uga saarayso waxaa weyn nin muslima kaad diinta uga saarayso hal nin kalaamul aima marka saas ayb dunuubta marka wax lagu gaalaysiinayana de kabaairta waxba laguma gaalaysiiyo shirki marka laga reebo ayb dembigu hadduu sidiisa gaalnimo u yahay qofka waa lagu gaalaysiin karaa takfiirka mucayanka laakiin wuxuu u baahan yahay shuruud inay tawafurto mawaanicna la waayo mawaanicdu marka waa afar jahligu waa maanic oo qofka waxaan inay gaalnimo yihiinba ma oga ma la gaalaysiina jahligu waa maanic ta'wiilku waa maanic ninkan aayad iyo xadiid ayuu si qaldan u fahmay gaalnimaa ka dhalatay isaga marka waxuu u haystaa waxaan inaynan gaalnimo ahayn oo ay sax tahay aayaddanan iigu daliilu kuleeyahay ma xadiidkan ta'wiilaa la dhahaa marka taas qofka yani ta'wiil hadduu haystana ta'wiilku waa maanic ayb walidaalika khawaarijta oo da gaalaysiinaya yani muslimiinta dhiigooda banaysto ayaan la gaalaysiinin limaada liajli ta'wiil qudaamat bnu madcuun iyo waxay bannaysteen khamro oo aayaddii waxay qalad u fahmeen laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fiimaa tacimuu idaa mattaqow wa aamanuu waxay u qaateen ninkii alla ka cabsado oo ixsaan la yimaado oo alla rumeeyo camal saalixaad la yimaado wixii uu cabo inaysan dhib lahayn marka annaga ilaahan ka cabsanayay dhaheen marka khamro waa noo bannaan tahay laysa calaykum junaaxun fiima acimuu idaa mattaqow wa aamanuu wacamiluu saalixaati marka aayadduna saas maaha aayaddu waxay ka hadle dadkii iyadoo khamradu ay bannaan tahay dadkii ayagoo cabaaya dhintay waagaas dadkaasi marka dembi ma geysanin waayo dhib male waay ilaa khamradu mar ay bannaanaydaa jirta soomaa la cabi jiri dadkii waagaas dhintay marka iyagoo khamrada ay ku jirta calooshooda kuwaas dembi male aayad saasay ka hadleen maahane nin hadda inta khamro cabay aniga ilaahan ka cabsana waa ii bannaan tahay wax saxa maaha khamradii marka in la bannaystaanada waa gaalnimo laakiin ilaahay maxaa dhacwaa ka qarsoonaatay ta'wiilka aayaddaasaana ka qarisa ay uga qarsoonaaday soo ma fahmaysa maanica saddexaad waxa uu yahay maanicu likraah qofka in lagu qasbo shay gaalnimaa layidhi ilaa ilaa sameey xoog haddii kale waa lagu dilaa ninkan sidaa dhahayana de waa nin dili kara wa ikraahu laftirkiis shuruuduu leeyahay ninkan guulguulaayo waa samayn karaa waxa uu ku guulguulaayo hadda sameeyeena la yidhi berri iyo bil kadib iyo ma aha ayb asagiina waxuu xaqiiqsaday haddaynan samaynin in la dilaayo waa u bannaan tahay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan qalbiga iimaanka ku haysana gaalnimadiina waa muujina ayb aayadahaasa u daliila aayaddaasa u daliila iyo aayadda kale laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni ilmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaa ayb kan afaraad maanica afaraad waxa uu yahay alkhaa alkhata waxaa laga wadaa qofka gaalnimo maba rabin yacnii inuu ereygan gaalnimada inuu ku dhawaaqa ma rabin isaga carabkiisaa ka dafay ninkii yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka waa gaalnimo sooma ilaahu addoonkaygaa taana rabbigaabana waa kufri haddana maxaa la yidhi akhda'a min shiddati alfarax ninkaani waa gafay farxaddii ka badatay darteed ayuu la gafay waa la dhaafay ma la gaalaysin lianna wuxuu rabay inuu dhaho allaahuma anta rabbii wa ana cabduka carabkii baa ka booday waxaas qofku ma loo qabanayo ma haddii laakiin shaygan waa u qasday inuu dhaho laakiin inuu diinta ka baxo uma qasdin labay kala tahay inuu dhaho haddii ficilkan gaalnimada keenaayo iyo qowlkan kufriga keenaayo haddii adiga markay kaa soo baxayeen aad ogeyd ood u qasaday hadhow marka maku marmarsiiyoon kartid aniga inaan gaalooba ma rabin war ma ahan kaas ee khada'a la sheegaayo waxay tahay shaygan mukafirka ayaaba kaagawaa kaa soo fakaday shaygan laftirkiisaa kaa soo fakaday kaas labada mala kala fahmeen yani waxaa kala duwan inaad gaalnimada u qasado iyo maxaa kala duwan iyo inaad ficilkii u qasado ficilkii inaad u qasado ayaa muhima haddaad ficilkii u qasado bis waa ku dhacda inaan gaal noqdo ma rabin gaalnimo aniga niyada maba iiga jirin ma soconaysa ayb laakiin hadaad iska sheegto wixii adoo carabka uu kaa boobayo ereygaasba aadanba rabinba ereygiina uma qasdin kufrigiina uma qasdin markaas walaala laguma hayso ayb kuwaas marka mawaanic waay afartaas maanic marka shuruudaa kasoo horjeedaan alkhata waxaa ka soo horjeeda alqasd qasidku waa shardi ikraah waxaa ka soo horjeeda ikhtiyaar waa shari taawiil waxaa ka soo horjeedo qofku inay xujada ku ooganto qiyaamu lxuja waa in la helo waa shardi xujada qofka inay ku ooganto markay xujo ooganto ta'wiil waa dhammaaday sooma ta'wiilka waxaa ka soo horjeeda qiyaamu lxuja jahligana cilmibaa ka soo horjeeda shuruudda marka qofka mucayanka zayd iyo camar waa gaal marka aad leedahay liannahu gaalnimoo ku dhacay marka aad leedahay laba shaqaa lagaa rabaa zayd min annaas waa gaal markaa leedahay horta waxuu ku gaaloobay waa inaad caddayso horta ood kitaabka sunnada ka caddayso oo qofka yacni laguma gaalaysii karo siyaasad iyo ra'yi iyo waxa laguma gaalaysii karo zamankan dadka jooga waxay isaga bateen qofku hadduu dulmiyo qof si kale oo uga aargoosto markuu waayo gaala tahay u dhahan gaala tahay maxaa uga qaaday adiga qofkan waxaaba kaga tari maysa gaalnimada adiga gacanta kuma haysid waa xubun alle iyo rasuul ay haystaan waay ninka ayagu gaalaysiiyaana gaala ninka adiga gaalaysiisa maaha taas waa mid shaygii mukafirkaa markaad soo sugto oo aad tirahdid zayd min annaas ninkan gaalnimadaasuu ku dhacay aayaddaana u daliila waxaan inay gaalnimo tahay weliba kufrigii diinta looga baxaayey markaad daliilkii keento waxaad u baahan tahay marka isagii in mawaanicdii laga waayo afartan maanic marka laga waayo markaas gaalnimadii waa ku degay marka gaalnimadii waa ku degaysaa xugun kastana ogow qaacida fiqiyaha waxay tahay xugun kasto wuxuu sugnaadaa ida istawfat ishuruudu waintafat ilmawaanic shuruuddiisa marka la helo mawaanicdiisiina la waaye xugun kasta saas salaada dukanayno shuruuddeeda waa in la helo soo maaha mawaanicdiina waa in la waaye soo maaha shay walba saas marka kadib unbaad qofkii ku oogi kartaa nimankan takfiirka lagu ibtileeya waxay sameeyaan waxay yidhaahdaan qofka markuu gaalnimo ku dhaco waxaa la leeyahay war hebelow ninkan mawaanic ha laga feeriyo shuruud ha laga feeriyo ayaa la dhahaa tuugnimada qofku markuu waxado dadku hadday adday waxadaan horaa saariq laga dhahaa ee marka dadkay sheegayeen tuugii markuu waxadaba saariq a la leeyahay gaalnimoo ku dhacaa kaafir a ah hadhaynaa lagu leeyahay ku leeyahay maxay ku kala duwan yihiin ee waxbabooda ku kala duwaneen saariqan laftirkiisa sharcan goormaa la dhihi karaa saariq waay oo cuquubadii sariqadaa lagu fulinaa goormaa la dhihi karaana ida istawfat ishuruud waintafat ilmawaanic sooma fiqiga marka xuduudda baabulxuduud la joogo waxaa la daldalaa shuruud iyo mawaanic soo maha markaasoo cuquubada imaanaysa sooma zinadu sidoo kale shay walba oo cuquubo kasto waxaa ka horeeya shuruud iyo mawaanic shuruud in la helo mawaanic in la waayo marka saariqa gacantiisa lama goy karo ilaa la helo shuruudii nisaab inuu xaday xirsulmithli inuu wax ka xaday maxay tahay waxaas ee kanna gaalnimada cuquubadeedii ma lagu ridi karo ilaa laga helo istiifaau shuruud wa intifaa almawaanic dadkan marka muslimka gaalnimadiisa lagu ibtileeyey juhaalay u badan yihin badankood dad diin aqoon u leh ama wax soo akhristay mab u badnaba walidaalika marka waxaa la baraa keliya oo sida loo murmo bis walimsaaku can takfiiri ahli lqiblati iyo usuul ahli sunna ka mida walbaraa'atu iyo ka beri noqosho minhum iyaga xaggooda ayb fii maa axdatuu waxay soo darisiiyeen oo xumayna in laga beri noqdo maa lam yabtadicuu ayb ayb walimsaaku can takfiiri ahli lqiblati waalbaraa'atu minhum yacnii afcaashooda in laga beri noqdo waa gaalnimadoodana laga afhaysto ma gaalaysiinayna laakiin waxaas xun oo ay samaynayaan waa ka beri noqonayna fiima axdatuu maa lam yabtadicuu haddaynan bidcaysanin dalaalan baadi haddii aynan bidcaysanin faman ibtadaca qofkii bidcaysto minhum xaal uu iyaga ka mid yahay dalaalan baadi kaana wuxuu ahaanayaa huwa isagu khaarijan mid ka baxay calaa ahli lqiblati ahli qiblada mid ku baxay ayuu noqonayaa wa min addiini wa maariqan ayuu noqonayaa mid ka yacni baxay oo ka siibtay min addiini diinka wayutaqarabu ila allahi allah loogu dhowaanaya casa wajalla bilbaraa'ati minhu in isaga laga beri noqdo kaas wayuhjaru waa laga hijroonayaa oo yacnii hijri baa lagu samaynayaa wayuxtaqaru waa la xaqirayaa wa tujtanabu waa laga dheeraanayaa guddatuhu cadhadiisa fa hiya iyadu acdaa waa ka yacnii faafid badan tahay min guddati aljarab cadhada finkeeda guddadu waa finka fin nabarka finka qofka ka soo baxaayoo kale wa meeshaa marka isaga wuxuu leeyahay qofkii bidca bidcaysto wuxuu noqonayaa qof ahlu qibladii ku baxay wa min addiini maariqan xadiidkii wuxuu soo qaadanaya yamraquuna min alislaami kamaa yamraqu sahmu min alramiyati sida ugaarta lagu gano marka lagu gano leebka uu uga baxaayo oo inta dhiigga uusan ka soo bixinba leebkiia baxaayo islaamkay ka baxaayaana la yidhi khawaarijtu marka almaariqana waa la yidhaha haddana maca daalika asxaabtu ma aynan gaalaysiinin marka waa min addiini maariqantan uu ku leeya laftirkeeda bidcada hadday tahay mukafira waa in sidii hadda aan sheegaynay mawaanicdii qofka laga waayo shuruudiina ay tawafurto haddii marka mawaanicdii ta'wiilkii oo kale hadduu joogo ma la gaalaysiinaya qofka ile xujadiiba kuma oognine ayb marka muruuqa uu sheegayad waxay tahay waa muruuq hadda kama wada qof qof bay diinta uga baxeen oo waa gaalo ninkii bidco sameeya waa gaal ma ka wada isaga sida khawaarijtuba loogu sheegay yamraquuna min alislaam kamaa yamruqu sahwu min aramiya sida loogu sheegay haddana aan loo gaalaysiina markaasuu yidhi wayutaqarabu ila allahi bilbaraa'ati minhu wayuhjar waxaa ilaahay loogu dhowaanaya in laga beri noqday lanna xumaanu samayna bidcadu kufriga iyadaa ku xigto gaalnimada bidca ku xigto wayuhjaru waa laga hijroona hijrada dawaabid ay leedahay marka hijradan isaga uu sheegayo dawaabid bay leedahay shuruud dawaabidda waxaa ka mida ninkaas bidcada inuu daaci ku yahay hadduusan daaci ku ahayn lagama hijroonayo ko waa inuu daaci ku yahay bidcada ko laba waxay tahay shuruudda ka mida in ikhlaas qofkaas uu uga hijroonayo ninkan oo aynan ka ahayn xuduud adduunye dheef adduunye waa inaynan ka ahayn ayb shardiga saddexaad wuxuu yahay ninkan wax ka hijroonayo inuu yahay nin ka awood badan ninkan laga hijroonayo awoodda marka waxay noqon kartaa awood madaxeed amase awood cilmi oo macnawi ah yani ninka hijrada samaynayo waa inuu awood uun leeyahay lanna hijrada ninkan marka laga hijroonayo waxaa laga rabaa inuu ka soo laabto baatilka marka baatilkiisana waxaa ka soo celin karo hijrada uu sameeyo nin mujtamaca magac ku leh marka quwadu waxay noqon kartaa madaxdiiba waa ninka qaali waaye waa ninkii amiirka madaxda ah waa ciqaabi karaa ninka isaga mar walba amiirka xaggiisa waa lasoo fiirina damacay dadku ka qabaan ninkii marka uu col ka goosto ka hijroodo waa nin marka isdhihi kara warniga maxaa kugu dhacay laa siyama weliba hadduu amiir caadil oo sunnada ku dhaqmo uu yahay amase waa inuu yahay ninka hijrada samaynaya nin caalim ah oo ummaddu ay ku dayato oo maxallu itifaaq ah ayb maalan marka ibnu cumar oo kale iyo imaam axmed oo kale iyo imaamu shaafici iyo qofka ay ka hijroodaan da waa qof nin weyn oo ka hijroodo wuxuu isdhihi karaa war culimmadii adee maxay kugu naceen qaladaa kugu jiro warniu qaladkan ka soo laabo yuu isdhihi karaa qofka marka waxaa weye midda saddexaad ictibaaru xaali alhaajiri waalmahjuuri dacfan wa quwatan mararka qaar qofka laga hijroonaya laga yaabaa inuu magac dheer yahay markaa nin adig kaa awood badan oo dadku asagu ay culamo u yaqaanaan haddaad tidhaahdid hallay arko ninkaas anu waa naca wax aad ku keenaysid malaha waxba ku keenaysa walidaalika imaam axmed markii la su-aalay oo la yidhi reer khuraasaan maxay samaynayaan bidcadii irjaaga ku badatay markaasuu wuxuu yidhi reer khuraasaan hajri awood uma lahan awoodooda maahan ayuu yidhi haska dhaafaan marka haddii hajriga aan awood loo lahayn ta'liifa la samayna qofka waa lasoo dumaan qofkii yani qaladka ku jira waxaa laysku daya in lasoo dumo marka haddaadan waxba uga qaadi karin yani hajri salaanteed ka goosatay isna waa kaa goostay kuma baahno adna uma baahnin maxaa soo kordhaya marka ama waxaa laga yaabaa inuu isaga kaa cilmi badan yaho dadku isaga ayba sheekh u yaqaanaan hii marka hajri inaad adeegsato kii saxda ah ayb ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad ayuu shuruudahaas ku sheegaan juska sideed iyo labaatanaad fasalka muwaalaadka iyo oo uga hadlo ayuu ku keenaa marka hajriga marka shuruudaas uu leeyahay marka hadda waxaa waxaasoo dhanba kaasala qofkaani inuu bidco ku dhacay iyo in kale waa inuu qofka yaqaan zamankan maxaaba lagu gaaraa qofaan aqooninba waxaas waxaan bidca miyaa sunno miyaa ma kala garanaya hajri baan samaynaa buu ku leeyahay kaasi waa takfiirku waxma dhaamo mabda-oodoo kale waa takfiirka sida loogu ciyaaray ayaa waxaa loogu ciyaaray tabdiic walidaaliga yacni qofka bidco iyo sunno kala saaraya waa inuu yahay qof sunnada yaqaano kutubta xadiidka tafsiirkii qur-aanka wax ka yaqaano usuululfiqiga yaqaano lanna bidca iyo sunna ninaan usuul aqoonin ma kala sooci karo abadan maqaasid shariica inuu wax ka yaqaano ninka cilmigaas oo u baxsan yahay baa bidca iyo sunno kala fahmi kara hadda marka waxaad arkay qof uu ku dhahayo haa ilaahan ugu dhowaanaynaa qofkaas naceybkiisa kaas xantiisa ilaahan buu annaga ugu dhowaanaa maxaad ilaahay u dhowaataa da wixii aad alla ugu dhowaanahaydba ma taqaaniyen nin cibaado samaynayo nin salaad tukanayo weyse aqoonin ka waran salaaddiis maxay noqona waa noocaas oo kale qofkii sunnadii iyo bidcadii labada maba haayo ma yaqaan kaale haddii la yidhaah kitaabkan arbiciinka macnay xadiidkan maxaa loola jeedaa macnihiisa ma yaqaano haddana maca daalika nasaba nafsahu nafsadiisa wuxuu u taagay inuu isagu xaakim u yahay kuwa oo uga dayanayana wax badan ma dhaamaan isaga ilmaha yararkaa kuwa uga daydaan oo waxaas usoo sheego iyagaan waxba badanba dhaaminba maanta dhan rasaa'il yaryaraa la akhrinan kutubtii usuusha ahay aawan ma yaqaanaan kutubtii waaweyneeda xadiidkii usuusha ahay ama fiqi ama xadiid ma garanayan ma yaqaanaan haddana maca daalika sunna u leeyahay aan aqaanaa war bukhaarigii muslimkii abu daawuudka tirmida daadan aqoonin maxaa garana haa wuxuu ku leeyahy midkaas aan aqoonina wadaaddo badan ka fiican muxuu uga fiican yahay dama dulmi iyo jahli iyo mugdi ma uga fiicnaana wayutaqarabu ila allaahi waxaa alle loogu dhowaanayaa bilbaraa'ati minhu in laga beri noqdo isaga wayuhjaru waa laga hijroona wayuxtaqar waa la xaqiraya waa haddaad xaqiri karto maalan ibnu cumar oo kale waagiisa imaamuu ahaa qofka uu yaraysto ama uu yacni ama imaam axmed oo kale qofka uu yiraahdo war qofkan waxba maaha qofkan qofka uu sidaas yiraahdo de taxqiir waa hoos u dhacayaan ayb laakiin nin zamankii imaam axmedba waxaa jiray dad imaam axmed isku taagi jireen haddana maca daalika imaam axmed hoos uma uusan dhicin kor uma u dhac insha alla walidaalika waxaa la yidhi xusein alkaraabiisi iyo abuu thawr laba nin bay ahaayeen ardaydii shaafici bay ahayn ciraaq markii la joogay imaam axmedna ardaydii shaafici ee ciraaq u ahaa seexta labadaa nin karaabiisi xoogaa wuxuu ka hadlay masalatu alqur'aan ayb masalatu lafdi iyo waqfigi iyo waxyaaba noocaasu ku dhacay karaabiisi iyo abuu thawr waxaa la yidhi markii hore waxaa magac dheeraa karaabiisi markii dambena oo waxaas ku hadlay oo imaam axmed uu radiyey abuu thawra kor noqday karaabiisina hoos ayuu u degeen dadka qofkaasoo kalea wax ka hijroo karaan oo imaam axmed oo kalea maahane qof oo bihi iyo laka midna aan kale kasi karin maxaa hijradiisu ay tarayeen soomaalidu maxay yidhahdaan yacni soomaalidu waxay yidhahdaan gafuur cawo qofkiisoo dhigaa habeen iyadoo mugdi ay tahay gafuurka taagto ninku arkaayo male cid ku og iyo cid hajrigaan hadda qaar aad samaynaysaan wax kaaga warqaba ma laha hajrigii sharciga ahaana maaha kaas marka shuruuddaas leh culammadu saas ay tilmaameen kan shuruuddaas leh yaa sax oo la fulinayo meel allaale meesha aad hajri ku aragto kan sharcigaa loo jeedaa marka daabidaas leh hadhow marka hadduu ku yidhaa waakan kutubta waxaa ku taal sunnada in laga hijroodo ahlulbidaca sax waayaa leedahay laakiin hajrigaas kee waaye midka shuruudahaas leh waaye wa tujtanabu waa laga dheeraanayaa guddatuhu nabarkiisaa laga fogaanaya fa hiya iyadu acdaa waa ka faafid badan tahay min guddati iljarab cadhada finkeeda waa ka faafitaan badan tahay وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم